samuweelka koowaad cutubka koob iyo soddonaad haddaba reer falastiin waxay la diriireen reer binu israa'iil oo raggii reer binu israa'iilna way ka carareen reer falastiin oo buur gilboca ayay ku daateen iyagoo lalaayey oo reer falastiinna aad bay u eryadeen saa'uul iyo wiilashiisii markaasaa reer falastiin waxay dileen yonatan iyo abinaadaab iyo melkishuuca oo ahaa saa'uul wiilashiisii oo dagaalkiina aad buu ugu sii kululaaday saa'uul oo waxaa isagii gaadhay qaansoolaydii oo isna qaansoolaydii aawadeed ayuu dhib badan ula kulmay markaasaa saa'uul wuxuu kii hubka u siday ku yidhi war seeftaada la soo bax oo iga mudhbixi waaba intaasoo buuriya qabadanu yimaadaan oo ay intay seef iga mudhbixiyaan icaayaane laakiinse kii hubka u siday wuu diidey waayo aad buu u cabsaday sidaas daraaddeed saa'uul wuxuu qaatay seeftiisii markaasuu ku duldhacay oo kii hubka u sidayna markuu arkay in saa'uul dhintay isna wuu ku duldhacay seeftiisii wuuna la dhintay sidaas daraaddeed maalintaas waxaa wada dhintay saa'uul iyo saddexdiisii wiil iyo kii hubka u siday iyo raggiisii oo dhan oo raggii reer binu israa'iil oo dooxada dhankeeda kala joogay iyo kuwii webi urdun shishadiisa joogay markay arkeen in raggii reer binu israa'iil carareen oo saa'uul iyo wiilashiisii ay dhinteen ayay magaalooyinkii ka tageen oo carareen markaasaa reer falastiin yimaadeen oo iska degeen oo maalintii dambe markay reer falastiin u yimaadeen inay dharka ka furtaan kuwii la dilay waxay heleen saa'uul iyo saddexdiisii wiil oo buur gelbooca ku dhintay kolkaasay madaxii ka gooyeen oo hubkiisiina way ka furteen oo waxay u cidireen dalkii reer falastiin oo ku wareegsanaa inay u wargeeyaan guriga sanamyadooda iyo dadkiiba oo hubkiina gurigii cashtarod ayay dhigeen meydkiisiina derbigii baytshaan bay ku xidheen oo dadkii yaabeesh gilacaad deganaa markay maqleen waxyaalihii ay reer falastiin saa'uul ku sameeyeen waxaa kacay raggii xoogga lahaa oo dhan oo habeenkii oo dhan ayay sii guuraynayeen markaasay baydshaan derbigiisa ka soo qaadeen saa'uul meydkiisii iyo maydadkii wiilashiisa kolkaasay yimaadeen yaabeesh oo halkaasay ku gubeen markaasay lafahoodii qaadeen oo ku aaseen geed yaabeesh ku yiil hoostiisa toddoba maalmoodna way soomeen